Kulankan ayaa ahaa mid lagu dhiirigelinayay ardayda ka baxaya dugsiyada sare ee degmada Caabud Waaq waxaana ka qayb galay arday ka kala socotay dugsiyada kala duwan ee ku yaala degmada Caabud Waaq iyo mas'uuliyiin ka socday jaamacadda ummadda faraceeda Galmudug ee degmada Caabud Waaq madaxa shaqada iyo shaqaalaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed faraceeda galmudug mudane cabdiweli aaran cigaal ayaa dardaaran u soo jeediyey ardayda isaga oo uga warbixiyey kuliyadaha ay xiiseynayaan ardayda ee laga heli karo jaamacadda ummadda faraceeda galmudug waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto jaamacadda ummadda soomaaliyeed guud ahaan khaasatan faraceeda galmudug jaamacadda ummadda soomaaliyeed waa jaamacaddii ugu horreysay ee dalkeennan laga furo waa jaamacadda ugu faca weyn dalkeennan waa jaamacad ay leedahay ummadda soomaaliyeed waa jaamacad qof kasta oo muwaadina oo soomaaliyeed uu xaq u leeyahay waa jaamacad lagu dhisay canshuurtii dalkeenna waa jaamacadda ugu aqoonta iyo tayada iyo qualitiga badan geyga soomaaliyeed waa jaamacada ay ka bixeen rag badan oo madaxa oo dalkeennan hadda ka taliya iyo kuwa hore iga talin jirayba waxaa dhiga waa barayaalka ah rag aqoon iyo khibrad u saaxiib ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed farceeda galmudug waxaa ka furan lix kulliyadood oo ay ka mid yihiin kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka kuliyadda shareecada iyo qaanuunka kuliyadda combyuter sayniska kuliyadda waxbarashada kuliyadda culumta caafimaadka kuliyadda xanaanada xoolaha waxaa ka qalinjibiyey boqol sagaashan iyo sideed arday ardaydaasi maanta waxay ka shaqeeyaan dhammaan institutionada kala duwan ee magaalada cawdaaq iyo guud ahaan iyo galmudugba haddii aad fiiriso xarumaha ganacsiga waaweyn bangiyada isgaarsiinta hay-adaha istaalada waaweyn dhammaan meel kasta oo magaaladan ka furan maanta waxaa ka shaqeeya arday jaamacadda ummadda soomaaliyeed farceeda galmudug ka baxay iyo dhammaan iskuullada magaalada caawda ku yaalla kuwa sare iyo kuwa hoose iyo kuwa dhexaba baahidii ka jirtay deegaankan ee ahayd macalin la-aan oo iskuullada haysatay in maanta jaamacaddii ay haqab jirtay oo dhammaan iskuullada ay ka howlgalaan ardaydii jaamacaddan ka baxday waxaad ogtihiin ardaydii jaamacaddan ka baxday inay noqdeen ganacsatada waaweyn magaalada inay halabuuro la yimaadeen ardayhay waxaan idinku boorinayaa idinkoo haysta fursaddan qaaliga ah inayna ka tegin oo aynan aadin meel kale idinkoo heli kara jaamacad bilaasha idinkoo heli kara jaamacad taya sare leh idinkoo heli kara jaamacaddii qaranka idinkoo heli kara jaamacad leh ilaa lix kuliyadood deegaankiina idinkoo jooga namarti ahayn idinkoo intii la idin qaado jaamacadda laydin keeno haddana laydin celiyo idinkoo taa heli kara inaad tagtaan deegaano kala aadaan marti noqotaan runtii arrinkaasi wuxuu idinku noqonayaa dhabarjab waxaan idinkula talinayaa digrigiina koowaad inaad ku qaadataan deegaankiina haddaad tagtaan oo halkaan ka tagtaan oo aad meel kale aadaan waxaad u tegaysaan jaamacado bareefada oo shaksiyaad leeyihiin inaad jaamacad hadda la furay laydinku furay idinka kulankan ayaa waxaa ka qayb galay ardayda kala duwan ee ka baxaya dugsiyada sare ee degmada caabud waaqi gobolka galgaduud